haatan kismaayo wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in qaraxa lala beegsaday ciidamo ka tirsan howlgalka nabad ilaalinta midooda afrika ee halkaasi jooga afhayeenka maamulka raas kamboni cabdinaasir seraar ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi lala beegsaday ciidamada siraliyon balse aanay ciidina wax ku noqonin hase yeeshee goobjoogayaal magaalada ku sugan ayaa sheegay in dad rayid ah ay dhimasho iyo dhaawacyo ka soo gaareen rasaas ay fureen ciidamada siraliyon qaraxa kadib dadkaasi ayaa qaarkood waxaa la dhigay cisbitaalka magaalada kismaayo maxamed colaad xasan ayaa khadka teleefonka waxa uu kula xiriiray doctor cali xasan axmed oo ah madaxa cisbitaalka meel u dhow isbitaalka guud ee kismaayo ayaa maanta farax ka dhacay agtiisa islamarkaasi waxaa naloo keenay nin dhintay iyo gabar sagaal jira oo dugsi ay fadhida ee ugu tagtay xabad marka qaraxa dhacay baahane dadkan la keenay cusbitaalka waxay qabaan dhaawacyo rasaaseed ha dhaawacyo rasaas waaye qarax ayuu beegsanayay sitaak dhexdiisaan ku jiray ma ma garanayo runtii laakiin qarax baa dhacay cod ahaan waan maqlay kadibna dhaawacaana la keenay nin gabadhaa yartaa iyo ninkaa meydka cusbitalka waqtiyadii u dambeeyey dhowaan waati dagaala ay ka dhaceen magaalada kismaayo oo xaaladda cusbitalka mar aad sheegtay in ay halis ahayd oo gargaar uusan haysan cusbitalka oo dhaawacyadii aad dhibaato ku qabteen xaaladda cusbitalka waa sidee iminka xaaladda cusbitalka hadda way degan tahay i c r c ayaan daawo ka helnay markii dagaaladu dhaceen marka de guud ahaan hadda dhaawacyadu aad bay u fiican yihiin marka inta badanna way baxeen marka laga reebo dadkii jajabnaa ee jiifa isbitaalka mooyaane shaqadiina markaad eegto rabshadaha ka dhacaya ama qaraxyadan dhacaya magaalada ka dhacaya saameyn ma ku leeyihiin howlihii cusbitalka hadday noqon lahayd xagga ammaanka ama xagga howlihii xiliyada habeenkii la qabanayay waxaasoo dhan may may wax saameyn haba yaraatee ma jiro waxaan heegan u nahay dadka dhaawacma ama dhibaatada wax ka soo gaaraan inaan xu qabanno marka wax saameyn oo dhibaato ah oo isbitaalka ku leedahay ma jiro wada shaqeyn intay lagayaad kala kulantaan maamulka magaalada iyo ciidamada kenya ee ku sugan iyagu kaalmo cusbitaalka ma ka geystaan sidii cusbitaalka howshiisa usii wada lahaa dee maamulka magaalada isbitaalka iyagaa haysta mas-uulka ah kolley dee magaaladii magaalada iyagaa xukuma isbitaalkana magaalada ayuu ku yaalaa marka dee wada shaqeyn baa naga dhexaysa sidaan ognahay ciidamada amisom ee magaalada muqdisho ku sugan cusbitaalada magaalada ku yaalla qaarkood ama iyagaba goobo cusbitaallo ay leeyihiin waxay ku bixiyaan dawooyin dadku waxay siiyaan deeqa dawo ah marka ciidamada amisom ee magaalada kismaayo joogahay ee kenya ka socdaa wax gaca lugahooy ku leeyihiin kaalmeynta cusbitalka ma jiraa ilaa iyo hadda ciidam ciidamada kenya ee nabad ilaalinta u jooga wax deeqa isbitaalka ay ilaa iyo hadda ay soo gaarsiiyeen ma laha balse waxaan aada u codsan lahaa dadka soomaaliyeed ee ku nool jubbooyinka gaar ahaan magaalada kismaayo maaragtay inay taakulayaan isbitaalka iyo dadka diasparaha ee soomaaliyeed ama ha noqoto kuwa kasoo jeeda ee jubbooyinka ama ha noqoto dadka soomaaliyeed ilaahay wax siiyey ama wax fahmaya isbitaalku dee sidaa la socotaan dee hay-ad maamusha ilaa iyo hadda ma jirto muxuu ahayd saa daradeed isbitaalku waa isbitaal aada u weyn waana isbital reveral hospital ah oo dhaawacyada looga keeno meelaha u dhadhow marka waxaan codsan lahayn in isbitaalka lasoo kaalmeeyo muxuu ahayd wax loo taro maxaa yeelay xagga sariiraha iyo xagga dhismaha iyo shaqaalaha ka shaqeeya guud ahaan wuxuu ku shaqeeyaa voluntary marka in dhiirigelin xitaa maaragtay loo fidiyo shaqaalaha aada iyo aad bay u fiicnaan lahayd iyo bukaanka jiifo haddaba walow maalmahan dad soomaaliyeed oo isxiqaamay ay deeqo u micnaha ay siiyeen dadka bukaanka jiifa laakiin shaqaale ilaa hadda wax dhiirigelin uu helay ma laha marka waxaan codsanayaa tan isbitaalka wax loo qabto shaqaalahana dhiirigelin si ay shaqada u labalaabaan intaas baan aada u codsan lahaa dadka soomaaliyeed ama gudaha ku noolaado ama dibadda intaba
kaasi waxa uu ahaa doctor cali xasan axmed madaxa cisbitalka magaalada kismaayo oo uu waramayey maxamed colaad xasan isla wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa dad goobjoogayaaleh waxay v o a u xaqiijiyeen in rag hubaysan ay weerar ku qaadeen qaybta sarifka ee suuqa magaaladaasi ku yaala halkaasina ay ku dileen ruux haweenay ah iyagoo afar qof oo kalena dhaawacay dableyda ayaa lagu soo waramayaa inay halkaasi ka dhaceen lacag aan cadadeeda weli la xaqiijinin